faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed daacod maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan calays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado maantana waxaa ugu dooroon faahfaahino ka soo baxaya howlgal dad lagu qabtay oo ciidamada maamulka puntland ka sameeyeen magaalada boosaaso ee xarunta maamulka waa xarunta ganacsiga maamulka puntland madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid oo ugu baaqay kooxaha ka soo horjeeda maamulkiisa wadahadal shir looga hadlayay halista cudurka koronafirus oo ka furmay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo uga degay dowladda federaalk soomaaliya colaad uu sheegay gobolka gado inay ka wado dowladda federaalk soomaaliya oo si rasmiya u qabsatay degmooyinka baled xaawo iyo luuq oo ka tirsan gobolka gado iyo maraykanka oo ka hadlay duqayn ka dhacda gobolka jubbada hoose intaas waa qaar ka mida qodobada ugu door korran warka duhur ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goorna uu diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha shanaad waa shanta bisha labaad laba kun iyo labaatan dhegeystayaal warka waxaa soo saaray saaxiibkay karama anigoo sharmaarkaan ah waan idinla socodsiin doonaa ee u diyaargarow wanaagsan warkaas oo faahfaahsan madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid ayaa ugu baaqay kooxaha mucaaradka ku ah maamulkiisa cusub iyo sidoo kale guud ahaan ummadda reer galmudug wadahadal in lagu dhammeeyo khilaafka iyo tabashooyinka jira waryahay karaama ayaa warbixinta warkaa inoo sii qaada dhigaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa ugu baaqay dadka ku nool deegaanada galmudug inay ka shaqeeyaan dib u heshiisiin islamarkaana ay bilaabaan wadahadal hal loogu helayo arrimaha ka taagan galmudug qoraal dheer oo soo saaray madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayuu kaga hadlay marxaladii loo soo maray dhismaha galmudug islamarkaana uu u mahad celinayo odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee galmudug waxa uu qoraalka ku sheegay in si loo helo galmudug amni ah horumarsan ay muhiim tahay in laysku tunaasulo liscaawiyo shacabkana loo turo si horumar u gaaro maamulka galmudug odayaasha culimada dhallinyarada ganacsatada iyo qurbijoogta ayuu ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan sidii loo heli lahaa amni buuxa dib u heshiisin iyo horumar taabagalo waxa uu qoraalka ku sheegay in si loo helo galmudug amni ah horumarsan ay muhiim tahay in laysku tunaasulo la iscaawiyo shacabkana loo turo si horumar u gaarto galmudug odayaasha culimada dhallinyarada ganacsatada iyo qurbijoogta ayuu ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan sidii loo heli lahaa amni buuxa dib u heshiisiin iyo horumar taabagalo marka hore allah ayaa mahad leh waxaan u mahad celinayaa guddigii doorashooyinka shaqadii adkeed ay soo qabteen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale waxaan u mahad celinayaa baarlamaanka galmudug ee ugu aaminay codkooda waxaan sidoo kale u mahad celinayaa howlweyneednadii iyo dhammaan intii ololahayga madaxweyne ku-xigeen ka soo qayb qaadatay in halkaasi la soo gaaro waxaan dhammaan dadweynaha reer galmudug dhammaantooda ka codsanayaa haddii ay tahay culimmada siyaasiyiinta haweenka dhallinyarada hoggaanka dhaqanka ganacsatada qurbijoogta iyo dhammaan bulshada deegaanada galmudug inaan ka wada shaqayno sidii aan u heli lahayn amni buuxa dib u heshiisiin iyo horumar taabagalo si loo helo galmudug amni ah horumarsan waxaa muhiim ah inaan isku tanaasulo iscaawinno shacabkeenna u turno isdhegaysano mar kastana danta deegaanka ka hormarino teena gaarka ah waxaan ballan qaadayaa inaan noqon doonin madaxweyne ku-xigeen balse aan noqon doonno nabadoon isku ururiyo dhammaan reer galmudug balanteennu waa galmudug oo midaysan amni ah oo horumarsan ayuu qoraalkiisa ku yidhi madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciida
mahadsanid wariye karaama diyaarad sida hub iyo gaadiid dagaal ayaa lagu soo warramayaa in ay gaareen gobolka gado ee koonfurta soomaaliya wararka laga helayo gobolka gado ayaa waxay sheegayaan in saaka degmada dowlow ay ka degtay diyaarad siday gaadiid dagaal iyo hub ay leeyihiin ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan gobolkaasi oo horey dowladdu ay u geysay gaadiidka oo nooca dagaalka iyo hub fara badan ayaa diyaaradda waxay ka qaaday magaalada muqdisho waxaana la sheegay in laga dejiyey garoonka diyaaradaha degmada dowlow oo dhowaan ay dowladda soomaaliya ciidamo geysay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ayay dowladda soomaaliya waxay ciidamo hor leh waa ciidamo kor u dhaafaya laba kun oo askari waxay geysay degmooyinka baardheere luuq balad xaawo halka saacadaha soo socda ciidamo la geyn doono dowlow iyo degmooyin kale wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan nuur janan oo xaaladda ka taagan gobolka gado u tegay baled xaawo ayaa shalay gelinka dambe isaga baxay kadib markii ciidamada dowladda ee degmadaasi u dirtay ay ciidamo baadigoob ugu jira halkaasi loo diray wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya wax faahfaahina kama aysan bixin sababta ciidamada loogu daabulayo gobolka gado hase yeeshee waxaa arrintan ay soo baxday markii uu xoogaystay khilaafka u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xidhiira gobolka gado waxaa wararkana soo gaaraya ay sheegayaan in degmooyinka balad xaawo iyo sidoo kale luuq ay la wareegeen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ciidamada milatariga soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in ay la wareegeen gacan ku-haynta degmooyinka baled xaawo iyo luuq oo gobolka geda ka tirsan wararka ayaa sheegaya in ciidamada wata gaadiidka dagaalka ay qabsadeen xarumaha maamulka degmooyinkaasi oo horey ay u joogeen ciidanka jubbaland sidoo kale wararka ayaa intaa ku daraya in maanta dhaqdhaqaaqyo cusub oo iyo howlgallo ballaaran ay ka wadaan halkaasi sida aan xogta ku helayno ciidamada ayaa la wareegay baled xaawo iyo luuq ayaa ahaa kuwii dhowaan dowladda soomaaliya ay geysay gobolka gada ee koonfurta soomaaliya saraakiisha hogaaminaysa ciidamadaas ayaa waxa ay sheegeen inay ka go'an tahay in gobolka gado ay si buuxda dowladda federaalk soomaaliya gacanta ugu dhigto howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka ayaa ka soconaya magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowlad goboleedka puntland ayaa waxay howlgallo dad badan lagu qabatay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari howlgallada ayaa ka dambeeyey kadib markii kooxaha hubeysan ay hal askari dileen mid kalena ay ku dhaawaceen gudaha magaaladaasi islamarkaana ay goobta ka baxsadeen waxaana askar askarta la dilay ay la shaqaynayeen waaxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda puntland ciidamada ayaa waxaa la sheegay in baaritaano xooggan ay ka sameeyeen aagga uu weerarku ka dhacay bartamaha boosaaso iyagoo howlgalkana ku qabtay dad aad u badan dad ku sugan magaalada boosaaso ayaa radio cadaado waxay u sheegeen in dadka la qabtay ee la geeyey saldhigyada magaalada boosaaso hashe yeeshee badankooda la sii daayay waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen in qaar ka mida dadka la qabtay ay baaritaano ku hayaan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaa bilihii lasoo dhaafay ay noqotay mid amnigeedu aan wanaagsanayn waxaana xusid mudan in haatan magaaladaasi ay ku sugan yihiin siyaasiyiin iyo waxgarad badan oo ka soo jeeda magaalada boosaaso kuwaas oo u tegay halkaasi xaqiijinta ammaanka magaalada boosaaso iyo sidii ciidamada gacan loogu siin lahaa sidii ay amniga u sugi lahaayeen wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud geyle ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya ee doorashada soo socota ee sanadka laba kun iyo labaatan iyo kow daahir geelle ayaa magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa munaasabad lagu soo dhoweynayay loogu sameeyey waxauna sheegay inuu yahay siyaasi doonaya inuu hogaamiyo soomaaliya si bulshada soomaaliyeed ay uga baxaan dhibaatooyinka haysta sida uu hadalka u dhigay
waxaan idinku imid nin siyaasi oo idin yimid oo murashaxa oo hogaanka dalkan hamiyey idinle inaan noqdo waan ogahay xildhibaanadii qaranka ma tihidiin laakiin bulshadii soomaalida ee soomaaliya meeshay taallo dhibka badan uu ka haysay baa tihiin waxaa tihiin tayo soomaaliyeed oo dibadda ku nool si kale haddii loo fiiriyana ingiriiska africa inta laga soo boqoolo koonfurta africa la yimaa la yihaahdo la yimaado waxay muujinaysaa wax weyn oo soomaali ka hadlaysa waxaabaan rabaa inaan saxo oo sidii lagu sixi lahaa taladeeda aan idinla wadaago
halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaana waa raadiyaha cadaado shir looga hadlayo halista cudurka kornafirus ah ayaa ka furmay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mar kale waryahayga maxamed karaama
magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya waxaa ka furmay shir looga hadlayay halista uu leeyahay cudurka koronafirus oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya shirka ayaa waxaa goobjoog ka ah wasiirka caafimaadka soomaaliya fawsiya abikar nuur wasiirka gaadiidka iyo duurista habada maxamed cabdulaahi salaad omar iyo madax kale shirka intuu socday ayaa waxaa lagu soo bandhigay calaamadaha lagu yaqaano cudurka iyo siyaabaha lagu kala qaado iyadoo laisweydaarsanayo fikrado ku aadan sida loogu hortegi karo cudurkaasi wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa wasaaradda gaadiidka iyo duurista habada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shalay garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cusmaan ee magaalada muqdisho waxay ka bilowday baaris lagu sameynayo dadka ka soo degaya garoonka diyaaradaha aadan cadde cudurkani oo markiis ugu horeeyey laga helay dalka china ayaa waxa uu hadda kusii baahay dhammaan dalalka caalamka halka waddamada qaar ay wadaan dadaalo ku aadan kahortaga cudurkani loo yaqaano koronafirus waxaana shalay magaalada muqdisho laga bilaabay ka hortaga cudurkaasi
munaasabad lagu caleemasaarayay nabadoonka guud ee beesha gaafow ayaa goor dhoweyd ku soo gabagabowday xarunta kafaala ee bartamaha magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug munaasabadda oo ay ka soo qaybgaleen ku dhowaad kun qofood ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii halkaasi ka soo qaybgalay madaxweynihii hore ximaniya xeeb cabdulaahi macalin aadan jiicay waxaa sidoo kale goobta xaadir ku ahaa aqoon-yahano odayaal waxgarad dhallinyaro iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada dhammaan dadka ka soo qaybgalay munaasabadda ah oo lagu caleemasaarayay nabadoon yuusuf muuse jiirow ayaa waxay si isku mid a u soo dhoweeyeen caleemasaarka nabadoonka nabadoonka oo la hadlayey dadweynihii ka soo qaybgalay caleemasaarkiisa iyo sidoo kale warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya uu dadka ku dhaqi doono cadaalad islamarkaana uu cadaalad samayn doono isagoo sheegay in sharciga islaamkana uu dadka ku hagi doono nabadoonka ayaa dhammaanba qiibaha kala gedisan ee soo dhoweeyey waxa uu kaga mahadceliyey sida wanaagsan ay uga soo qaybgaleen soo dhoweyntiisa wararka intaas ka badan ee caleemasaarka la xidhiira dhegaystayaal waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayga dambe dowladda maraykanka ayaa ka hadashay duqayn ka dhacday gobolka jubbada hoose taasoo lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa ka warbixiyey duqayn dhinaca cirka oo diyaaradahooda dagaalka ay ka fuliyeen gudaha waddanka soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay taliska africom ayaa lagu sheegay in howlgal ay iska kaashadeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee sida gaarka u tababaran iyo diyaaradaha dagaalka laga fuliyey gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya war qoraalaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in howlgalka ciidamada huwanta oo ka dhacay degmada beerxani oo hoos tagta magaalada kismaayo lagu dilay sarkaal ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab kaasoo lagu duqeeyey saldhiguu ku sugnaa sidoo kale taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa waxay sheegeen inay baarayaan haddii ay jiraan khasaare soo gaaray dad rayid ah ugu dambeyn waxa uu talisku tilmaamay inay sii wadi doonaan duqaymaha iyo howlgallada ka dhanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa dowladda soomaaliya madaxdeeda uga digay faragelinta iyo ciidamada ay ku daadgureynayaan gobolka gada ee koonfurta soomaaliya madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa madaxda dowladda soomaaliya ku dhaliilay ciidamaha ciidamada faraha badan oo ay ku sii daabulayso degmooyin ka tirsan gobolka gado guuleed ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka waxa uu ku sheegay inay ayaan darro tahay in dowladda soomaaliya halkii ay dagaal la geli lahayd al-shabaab in dagaalka sokeeye ay ka abaabisho gobolka gado waxa ayaan daraa in dowladda soomaaliyeed halkii laga sugayey inay awoodda ciidan ee hayso u abaabisho una diyaariso dhankaas iyo la dagaalanka kooxaha nabaddiidka ee al-shabaab ay abaabul iyo guluf dagaal ka wado degmooyin ka tirsan gobolka gado si ay uga bixiso gacan ku-haynta maamulka jubbaland ayuu yidhi cabdikariin guuleed waxa uu sheegay cabdikariin guuleed in tallaabadan ay dowladda soomaaliya ay ciidamada ugu daabulayso gobolka gado aysan ahayn mid laga filayay islamarkaana taasi ay tahay arrin abuuraysa colaad iyo iska horkeen bulsho fursadna siinaysa dhaqdhaqaaqa al-shabaab ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay dowladda soomaaliya inay joojiso abaabulka ay ka wado degmooyinka gobolka gado islamarkaana wixii isafgarawaa ee kala dhexeeya maamulka jubbaland ku xalliso wadahadal iyo isfahan haddaba dowladda waxaan u soo jeedinayaa inay arrinkaasi joojiso wixii is-afgarawaana ee kala dhexeeya maamulka jubbaland ku xalliso wadahadal iyo isfahan halkii xoog iyo xoolo iyo wiilo lagu khasaarin lahaa dagaal dhexdeenna ah lana wajaho awood ciidan iyo cudud lana wajaho awoodda ciidan iyo cududda dagaalamayaasha al-shabaab siyaasiyiin badan ayaa dowladda soomaaliya waxay ku dhaliileen abaabulka ay ka wado gobolka gado iyo ciidamada faraha badan oo ay geenayso ay geysay gobolkaasi iyagoo wasaaradda amniga soomaaliya waa wasaaradda amniga soomaaliya weli maysan ka hadlin ciidamada ay geysay gobolkaas iyo sababta halkaasi loo geynayo qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo ayaa maanta oo arbacaa waxay dhigeen bannaanbax ay uga soo horjeedaan dagaal beeleed maalmahan ka socday deegaano ku yaala galbeedka magaalada kismaayo laba toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa dagaal ku bilowday dilal qorshaysan una dhexeeyey laba beelood waxa uu ka dhacay deegaanka dalsan iyo haadweyne ee duleedka magaalada kismaayo kaas oo ay ku geeriyoodeen in ka badan labaatan ruux dadka bannaanbaxa ka qaybgelaya oo intooda badan xirnaa dharcad oo muujinaya calaamad nabadeed ayaa waxay ku baaqeen dagaalka si deg dega loo joojiyo qaar ka mid a bannaanbaxayaasha warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen inay aada uga xun yihiin dagaalkaasi iyagoo madaxda maamulka jubbaland waxgaradka waxgaradka labada beelood ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii loo xalin lahaa beelaha walaalay halkaa ku dagaalamay warkii duhor dhegaystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkii karaama anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiinaya intaan warkan warkixii ku kulmi doonno ammaana allah
raadiyo cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinaya raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan